بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum wraxmat ullahi wabarakaatuhu dhammaan baa akhyaarta golaha waan salaamaya mudanayaal iyo marweyn caawa waxa weeye waa barnaamijkii dhaqaalaha siyaasadda iyo teknolojiyada barnaamijkana noqon doona mid taxanaha oo si joogta ah siduu idiin sheegay dhagoodba uga bixi doona golahan jimca walba waxaan ku lafa guri doonaa arrimaha dhaqaalaha siyaasadda ama waxaa loo yaqaana siyaasad juqraafiyadeedka ama geopolitics iyo technolojiyada waxaa golaha shacabka soomaaliyeed ee golaha nineteen sixty marti inoogu aha doctor udub mukhtaar oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha dhaqaalaha technolojiyada iyo siyaasad juqraafiyadeedka doctor udub waxa uu ku haystaa shahaadada b h d cilmiga software engineeringka loo yaqaano barnaamijka waxay idin daandihin doonaa anigoo ah maxamuud cabdullah abwar maxamuud cabdullah insha allahu doctor udu dabcan horey ayuu golahan inoogu yimid kusoo dhawow golaha doctore marka hore
maxamuud waa aad baa umahadsantaha waa dhowahay adiga iyo dhegeystayaasha qiimaha lehba waa wada salaamaya
allah isbilnimo caawa mawduucyada aanu ka hadli doono insha allah maadaama barnaamijku yahay barnaamij taxanaa insha allah caawa waxaan ku ekaan doonaa waxaa loo yaqaano qarannimada ama nation state dowladnimada dowladnimo ku dhaqanka tirarka dowladnimada noocyada dimuqraadiyadda iyo noocyada aan dimuqraadiyadda ahayn iyo dariiqyada u furan soomaalida marka xaggeeda la eego ma garanaysaa waxyaalaha ka qaadan karto hababka dowladnimada ah insha allahu su-aasha u horreeyaan kugu bilaabaya doctor udub waxay tahay waa maxay aragtiyaha ay dowlad ku salaysan tahay
marka hore waxaan rabaa in aan idhaahdo dowlad waa waxa la yidhaahdo nation state ama state xukuumadna waxa weeye government muxuu ahay marka dowlad waxay ku salaysan tahay waa mid soo baxday qarnigii sagaal iyo tobnaad wixii ka horreeyay qarnigii sagaal iyo tobnaad yurub dadka degan badankoodu ma ayna aaminsanayn inay dowlad ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaquna wuxuu iskaa dadku aada mayna u dhaqdhaqaaqi jirin marka sagaal kun sideed boqol iyo adig qarnigii sagaaliy tobnaad wixii ka dambeeyey waxaa sameysay waxa la yidhahdo dawlad marka dawladdu samaysankoodu muuna iska imanin dagaalo badan baa ka horreeyey laakiin haddaan kasoo qaadano saddex dhinac baynu ka fiirin karnaa dawladda hindisaha dawlad lagu dhisa muxuu yahay ama horey loogu soo dhisay ama haddaba dawlad lagu dhiso dhismaha sidee loo sameeyaa dawlad howlgalka dawlad muxuu yahay intaasaan kusoo koobi karnaa saddexaas qodob marka haddaan kala qaado designka ama hindisaha waxaan ka bilaabayaa kolka hore waxaa jira dad iyo dal dad iyo dal ku nool meel geographic isu yara dhow oo muxuu ahaaye ama isku dhaqan noqon kara ama kala dhaqan noqon kara wadaagi kara waxa la yidhaahdo dhaqan iyo soo jireen marka dadkaasi waxay ka bilaabayaan marka hore ama baahidu ay noqonaysaa inay samaystaan waxa la yidhaahdo hay-ado hay-adahaasna ay wadaaga si ay u wadaagaan hay-adahaas oo ka shaqeeya adeegooda danahooda gaarka ah marka hay-adahaasi way tiro badnaanayaan laakiin waxaa muhiim ah in aynu soo qaadano hay-adahaasi iyo dadka iyo dalkaba jiri kari mahayaan haddii ayna jirin difaac iyo ammaan geographiga dawladda loo sameeyey ama ay samaysantay ku salaysan dadka iyo dalka marka difaacu wuxuu difaacayaa dalkii wuxuu difaacayaa dadkii laakiin marka dawlad ay samaysanto dadku waxay noqonayaan muwaadin way ka gudbayaan inay dad iska baahsan oo meel iska degan ay ahaayeen muwaadiniintu marka waxay diyaar u yihiin marka dawladi ay samaysanto inay u dhintaan dalka xadka leh oo la yaqaano oo soohdinta leh haddii marka taa waata aynu idhaahno patriotism waxa la yidhaahdo waa muwaadiniin diyaar u ah inay u dhintaan haddii loo baahdo dalka ama dawlad dawladda maamusha oo xukuumadda ka ah dalka iyo dadka marka sidaasay u soconaysaayoo dawladdu ma aha wax meel ku istaagan dawladdii iyo xukuumaddii waxay si wada jir ah ay u dhisayaan ama u horumarinayaan dhaqankii iyo soo jireenkii hay-adihii bay horumarinayaan difaac iyo ammaankiina way sii wadayaan marka hindisuhu waa sidaa dhismuhuna
daktaradu intaadan dhisma u gelin waxaan rabaa inaan qodob yar saarto dadka soomaalidu uma samaysnayn qaab dawladnimo ah oo wada jira markaynu eegeyno macnaha waxa la yidhaahdo qarannimada ama dawladnimada oo yaniga ah fikrad adduunyada ku cusub sida adduunyada hadda macnaha u dhisan yihiin dawladaha ka jira marka markii soomaalidu ay xornimada qaadatay sideebay kula tahay loogu soo bandhigay dawladnimada ama yani ma waxay iska ahayd wax dadku yaniga kedis ku ahaa mise waxaa jira dadaalo dadka lagu baryo dawladda maanaa dawladda soomaalidu waxay kasoo gasho marka ugu horeysa waa hadaaka waa kan yara carabaabay dawladdu waxay kasoo bilaabatay yurub muddo aan saas u dheereen qarnigii sagaal iyo tobnaad marka yurub markay dawladihii samaysmeen oo xadadkii iyo ay muxuu ahaaye ama ay ku heshiiyaan ama weli ay ku haystaan markay africa yimaadeen oo ay gumaysiga ku bilaabeen mar haddii waxay is yidhaahdeen jarmalku wuxuu yidhi dawlad baan ahay anaa inta iskale ingiriisku wuxuu yidhi anaa dawlad dawlad baan ahay anaa halkan iskale taariikhda laakiin sida lagu hayo soomaalida haddaan soo qaadano muddo dheer bay jireen oo taarikhyahanada qaarkood waxay leeyihiin ilaa toddoba kun oo sano baa dib loo raaci karaa soomaalid soomaalidu inay jireen sidaa hadaasa aan sheegay laakiin dawlad soomaali ka dhexaysa ma ayna jirin waayo qofka ku nool afgoye inuu soomaali ku hadlo inuu soomaali yahay kasakow aad buuna uga warheynin qofka ku nool laasqoray marka dawladnimadu soomaalida waxay kasoo bilaabatay markii muxuu ahaayey ama dareenka dawladnimadu wuxuu kasoo bilaabatay gumaysigu markuu yimid sidii habeenkii hore ee aan muxuu ahay waraysigan bixinaya aan sheegayna isku dayii u horreeyay wuxuu bilaabay nineteen thirty sixki ama kun sagaal boqol soddon iyo lixdii kolkii talyaaniga iyo ingiriisku ay aada ugu loolameen waxa la yidhahdo greater somalia in la sameeyo
halkaa debate badan baa ka taagan sababta waxa weeye haddii modern state building baad ka hadlaysay aniga dawladahan hadda adduunyada ku cusub laakiin de dawlado horaa jiray oo ma garanaysaa da dawladii islaamka lagu leeyahay tii romanka tii farisiga adigoo bal xoogaa yar taabanaya say dadku u fahmaan sidee uga duwanaayeen entitiska hore ee jiray waxay uga duwanaayeen ko dawlad ama nation state waa markii u horreysay qarnigii sagaal iyo tobnaad bay ahayd marka lagu qoro bugaagta in la yidhaahdo dawladdanna xadkeedu waa halkan iyo halkan dadkeedana waa halkan iyo halkan sharciga ku dhaqmaysa iyo nidaamka xukuumadeeda ay ku dhaqmaysana waa sidan iyo sidan waa runtaa oo dawladdii islaamiga ahayd baa jirtay waxaa la yidhahdaa islamic state laakiin xad mayna lahayn oo way mootay soconaysay mar walba mar walba dhulba iyo dad cusub baa kusoo biirayay ilaa markii dambe aan wada ognahay inay shrink ay dib usoo mootay soo yaraatay soo yaraatay oo marka hadda xadadka aan ognahay oo sacuudi arabia iyo egypt iyo soomaaliya iyo dawladda islaamku ay tahay moota sidoo kale waxaa jirtay roman empireka horeeto dawlad waa lagu tilmaami karaa laakiin ma lahayn sida hadda aan u sharxay hadaato oo ah in ay jiraan dad iyo dal dadku ay wadaagaan dhaqan iyo soo jireen oo ay leeyihiin hay-ado ka dhexeeya ama ay wadaagaan oo leh difaac iyo ammaan ama ciidan military ah haddaan idhaahdo ama iyo ammaan oo booliska gudihii ahaa tusaale ahaan haddaan usoo qaadano oo kolkaa qofka muwaadinku uu diyaar u yahay inuu udhinto dalka farqu marka waa kaa farqu waxa weeye characteristicska ama waxaynu ku garanayna hadda dawlad waaga dawladda islaamka ah inuu jiray baa laga yaabaa laakiin mar walba way soo dib bay usoo guranaysay hadda xaadirka aynu joogno xadad la yaqaanaa jooga marka xadadka la yaqaano iyo dadka muxuu ahaayey iyo dawladaha hadda jira qarnigii sagaal iyo tobnaad wixii ka dambeeyey u weyay xitaa yurub aad maynan muxuu ahaaye u aaminsanan in hal dawlad kawad kamid yihiin dagaaladii badnaa ee soo maraa laga garanaya waxaa marka farqu waa kaa laga soo qabo
si fiican waxaan u fahmay inaad ka wado waxa la yidhaha sovereignty ama awoodda dowladnimo ayaa ra'yi ama concept ku cusub dowladnimada wixii laga soo bilaabo qarnigii sagaal iyo tobnaad xagga dhismaha maxay uga maxay u baahan tahay dowladii markay noqoto dhismaha dhismaha waa sax waa qodobka labaad weeye designka saas weeye dhismuhuna waxa weeye kow dowlad hadii la rabo inay dhisanto waxaa loo baahay horta in muxuu ahaa la hindiso waxaan ku tilmaamayo howltiireed howltiirar ama frameworks ee ka tixraac u ah dowladda inay xaq tahay legitimacygeeda marka tiirarkaas marka intii la disaangareeyo laysku raaco kadib waa in la hubiyaa in sinaan dadka muwaadiniinta ka ah dowladdaasi ay ay ay muxuu ahaay ama adeegii dowladda ama hay-adihii dowladda ay u saman yihiin dhismaha qaybta saddexaad waxa weeye dowladdu inay hormariso dhaqankii ka dhexeeyey ama ay fahamsan yihiin inuu ka dhexeeyo oo dhaqankaasi wuxuu noqon karaa mid horey usoo jiray ama mid muxuu ahaa lagu heshiiyey oo muxuu ahaa mid horey usoo jiray macnaha inay taariikh hore isla soo mareen soo jireen dagaalla isla soo galeen cadow commona muxuu ahaay ka wada dhexeeya ay lahaayeen ama mid dib loo hagaajiyo loo muxuu ahaay horumariyey oo soconaya oo dadkii marka ay dareemayaan inay dhaqanka iyo soo jireenka ay wax ka leeyihiin ta saddexaad waxa weeye dardargelin dardargelin bulshada rayidka ah in muxuu ahaay la hormariyo oo ay isku dhafanto oo ayna kala qoqobnaanin oo tusaale ahaan haddaan soo qaadana maraykanka bulshada rayidku aada bay isugu dhaqan yihiin haddii laakiin aad tagto nigeria horeto waxaa laga yaabaa in bulshadii rayidka ayna aada isugu muxuu ahaay dhafnayn oo taana waxaa keenaya in muxuu ahaay ayna lahayn hal af oo ay wadaagaan ama dhaqankii aan kasoo hadlayay soo jireenkii ta saddexaada dhismaha waxaa weeye in la hirgeliyo in la hirgeliyo waxbarasho dadkao dhan u furan oo ka dhexaysa oo maas ah oo meel walba gaadha ta saddex afraad waxaa weeye ama shanaad tallaabada shanaad ee loo baahanya waxaa weeye in la dhiso dhaqaale muxuu ahaay hab dhaqaale muwaadiniintoo dhan ay ka wada faa'iidayaan si muxuu ahaay ay u wada furan tahay inay ku tartamaan oo ay isku si oo si siman ay ugu tartamaan oo uga faa'iidaystaan oo qaar mujtamaca ka midna ayna dhaqaalihii ayna aada uga faa'iidaysanin qaarna ay muxuu ahaay ay ay motahay ama ay exploit gareen ama ay ka faa'idaystaan marka dhisidu waa sidaa
saamaynta laakiin bulshadu habkii usoo noolayd waayo sida dadka khubarada ay ku tilmaamaan soomaalidu nolosheedu waa ka yar duwaneyd nolosha adduunweynaha maanaa wadan walba dhaqan gooniyuu leeyahay arrintan ku saabsan habkan qabaailka soomaalidu u noolyihin ama clan systemka waayo tribal maaha clan systemka soomaalidu ku dhaqnayd iyo dowladdu markaas siday isu waafaqayaan
waxay ku waafaqayaan waxaan ka hadlay saddex aragtida dowlad waxaan sheegay saddex wax inaan kusoo koobi karno hindisaha ama designka ama modelka iyo talabaad oo ah dhisida iyo tasaddexaad oo ah howlgalka marka designka waa kaan sheegay hadaato dad bay waxaan ka bilaabaynaa dad iyo dal dadka marka marka dambe waa inay isu bedelaan muwaadin dad iskana sii ahaan karaan marka qabaailka iyo muwaadinka sidee laisu waafijinaya waa su-aashu waxaa laisu waafijinayaa haddii muwaadinkii uu dowladda ka helayo waxa uu ka heli lahaa qabiilka o dhan tusaale haddii uu muxuu ahaa xaqdarro tirsanayo dowladdu inay xaqdaradii muxuu ahaay ay usoo dhicinayso tusaale haddii muxuu ahaay uu rabo inuu muxuu ahaay wax samaysto una u baahnayn in qabiilka codkooda motahay uu ku raadsado marka saas ayaa laisu waafijinayaa marka muwaadinkaas sal u ah dowladnimada laakiin qabiiladu way jiri karaan qabiiladana tusaale haddaan usoo qaadana magta waxa la idhaahdo marka qof la dilo haddii magtii mar walba qabiilkii uu raadsanayo oo dawladdii cadaalad ayna lahayn maxkamada ayna lahayn ayna lahayn muxuu ahaay systems just just muxuu ahaay systems xanaano cadaaladood uu qofkii ku raadsan karo qofkii wax laga dilay uu ku raadsan karo xaqiisa haddayna jirin waxaa jiraysa magtii baa jiraysa marka dawladda waxaa looga baahan yahay inay muwaadinka ay danihiisa ay kamid yihiin cadaaladda ay kamid yihiin shaqada ay kamid yihiin muxuu ahaay tartanka ugu jiro dhaqaalaha waxaasoo dhan dawladdu inay gaaranti garayso inuu dadku ay wada sinan yihiin marka qabaa'ilku sida ay sababtay usii jiraan waxaa weeye muwaadinkiibaa xaqiisii meel u raadsaday aan garanayn marka su-aashii waxaan filayaa inaan hadda si fiican soo koobay way dheeraanan kartaa intaasaan kaga soo haraya
sidee baa dadku ku aamini karaan bil masalan oo kale wadan dagaallo iyo colaado ay ka socdeen muddo konton sano ku dhow sidee bay ku dhici karaysaa inay dadku kalsooni ku qabaan maadaama dhibaatada waxa u keena ismihii baan hadda ka hadlay haddowtan aan ka hadlo muxuu ahay xukuumad wanaag wax la yidhaahdo xukuumad wanaagaas haddii la hirgeliyo qofki wuu aaminaya dawladdii marka aan sii socdo haddii suurtoobayso waan gaari doonaa xukuumad wanaagaas
waad amba qaadi kartaa wa waa sax weeye meel fiican baa baranaysa
marka dhisidii waan dhamaystiray howl gelin wax la yidhahdaa operations baan rabaa hadda inaan ka hadlo saddex wax baan sheegay hindiso design dhisid iyo howlgelin marka dawlad siday ku howlgelaysaa dawladdu waxay ku howlgelaysaa in ay iskala qayso horta oo dawladdu ayna ahaanin ama hal qof ama koox ama muxuu ahaay gobol ama deegaan ayna noqonin ay ballaarnaato sida ay taana ku surtoobaysana waxaa weeye ama howlgalkaas ugu dhici kara waxaa weeye waxa la yidhaahdo dawladda in loo qaybo saddex qaybood ama ay uqaybsanaato sharci dejin iyo muxuu ahay garsoor iyo fulin oo saddexdooduba midba mid kaleeto uu isha ku hayo oo gaar uu ka hayo oo uu ilaalinayo marka hirgelintii waa intaasay kusoo kooban tahay laakiin muxuu ahaay mabaadi' baa jirta si loo hirgeliyo saddexdaas qaybood ee dawladdu ay leedahay mabaadi'da waxaa ugu muhiimsan awoodda oo la fidiyo ama wax la yidhaahdo devolution of power awoodda dawladdu ay leedahay in ay fidsan tahay iyadoo markii horeba saddexaan u qaybinay oo ah sharci muxuu ahaay dejin garsoor iyo fulin iyo haddana weli aan muxuu ahaay sii kala yaryaraynaynaa oo aan sii fidinaynaa fidintaasna waxay noqon kartaa ama federal system ama regional system ama muxuu ahaa kulley ilaa degmo ilaa iyo tuulo la gaadsiiyo dawladdii oo muxuu ahaay madaxweynaha unuuna wuxuuba muxuu ahaay controlin principalkan mabda'a muhiimka ee labaad waxaa weeye in wax la yidhahda tyranny ayna dhicin oo amarku taglayn waxa la yidhaahdo ayna dhicin oo hal qof una mootahay ama koox ayna amarku taglayn samaynin mabda'a saddexaadna waxa weeye in loo qaybiyo khayraadka resources whether haddii ay yihiin natural hadday yihiin technological hadday yihiin economic waxay rabaanba ha ahaadaan khayraadka si muxuu ahaayey siman oo cadaalad ku salaysan in loo qaybiyo waa mabda'a saddexaad marka waxaan ka hadlay dawladdii in loo qaybiyo sharci dejin garsoor iyo fulin welibana haddana saddexdoo iyagoo mxuajegaraynaya haddana mabaadi'da ah in awoodda la fidiyo mabda'a ah in laga hortago ama laga hor yimaado ama kutaglayn mabda'a ah qaybinta iyo mxuu ahaay resourceska si cadaalad ah loo qaybiyo yay mxuu ahaay howlgalka dawladda u ku soconaya marka taasi waa qayb saddexaad ee aragtida dawladda
laakiin doctor codod dad badan baa jira fikrada hadda aada soo taraya waxaweye modelkani waa modelka la oran karo ama waxawey saa la oran karo dawladnimo ugu wanaagsan weeye saddexdaa qaybood ama sida wadamada reer galbeedku badanaa u dhisan yihin waxaa jira dadyow badan oo kasoo horjeeda arrintaas marka hadda ninka laya boolka gama oo madaxweynaha rwanda malaha markii afraad baa la dooranayaa dad badan baa jira oo waxa la yidhahdo tyraniga ama ma garanaysa keligii taliska ama boqortooyada le waa ku tanaadlay waa rabnaa in laloo daayo weeye annagu khasab habkan dimuqraadiyadda inaan raacno khasab nagu maaha marka bal dhinaca kalena iska yartaagtaan doonaya dadka door bidaya ama ama diin ha noqoto ama ha noqoto mabda' kale ku door bidaya inaan si habkan la raacin hab kale ma jira oo la raaci karo
waa mxuu ahay waa su-aal fiican waxaa jirta waxa la yidhaahdo mxuu ahay bilawga marka dawladda la dhisayo haddii curdan ay tahay oo from scratch dawladda laga soo bilaabay waxaas mararka qaarkood muhiim noqonaysa in barnaamijyo adag intee la sameeyo barnaamijyadaas ay muddo dheer socdaan labaatan sano shan iyo labaatan sano konton sano iyadoo mxuu ahay ku xiran tahay waxa dadkaasi ay soo mareen laakiin haddii sida boolka gama ad example usoo qaadatay boolka gama waa keligi keliya laakiin waxyaalo badan oo wan wanaagsan buu sameynaya marka dadkaas waxaa la yidhaha benign dictators ama dictators muxuu ahay inaan qaldana laga yaaba lakin dictators kolley keligood taliyayaal wax wanaagsan dadka u sameeya exampleka ugu muhiimsan aan soo qaato waxaa weye singapore ninkii xukumi jiray muddada dheer xukumay sharciyada uu soo saari jiray dadku way la yaab jireen waxaa kamid ahaa sharci ah xanjo qofku markuu cunay didka hadduu ku tuuray dembi buu galay marka singapore oo saddex milyan oo qof ay ku nool yihiin dhaqaalaheedu aada buu wanaagsan yahay cirkaas isu usheeyey waxyaalaha laakiin muhiimka ah waa mabaadiidii aan sheegay in la ilaaliyo weye mot oo ah inkasta oo saddex wax uqaybsan iyo loo baahan yahay rwanda saddex way ka jiraan sharci dejin baa ka jirta garsoor baa ka jira fulin baa ka jira laga yaabo inuu hal keligii uu mootahay u sheego ama awoodda ugu weyn uu leeyahay laakiin waxaa muhiim ah waxay socotaa marka dambe in muxuu ahaayey devolution of power ama awood qaylin waxa la yidhahda in la sameeyo haddii kale way qarxaysaa tusaalaha kale aan muhiimka aan soo qaadan karna waxa weye ethoopia oo rato marka kolley ma suurtoobayso casrigan mxuu ahay waktigan casriga ah in dawlad aan saddex garab lahayn ay jirto xataa idan haddii dawladdu ay tahay mid muxuu ahaay hal qof sida singapore oo rato ama koox saabka rato ay waxeeyaan waa inay noqdaan dad muxuu ahaay wax garanaya oo mootay dhinacii saxda ah u wada mabaadiida haddaataan ka hadlayo dhanna muxuu ahaay fidiya china haddaan soo qaadano waa muxuu ahaay ilaa iyo hadda community party baa xukuma qaabku u samaysan yahay uu leeyahay wuxuu leeyahay sharci dejin iyo garsoor iyo fulin laakiin inuuna sida reer galbeedka kaleta ahayn baa laga yaabaa mot marka malihii wax walba inay galbeedka noqdaan laakiin saddexdaasi inay ay kala qaybsanaadaan waa muhiim ujeedada ugu dambeysa loo socdana kolley waa one person one vote legislation maxaa la dhahaa sharci dejin iyo garsoor iyo fulin oo kala qaybsan iyo mabaadida hadda aan sheegay
markaad eegto soomaalida markaad eegto dabcan wax walba waxaan ku salaynaynaa maaragtay fikirkeenu macnaa waxyaalahaasa wixii soomaalidu si uga faa'iideyso waxaa jira arrimo aada u gudbi doontida oo ma garanaysaa aadan caqabadaha waxyaalaha isu taagi kara dawladnimada laakiin intaynan taa u gelin waxaan rabaa inaan inaan yar ogaado waxaa jira soomaaliya caqabadaha ka taagan waxaa jira caqabad diineed waxaa jira maxaa la yidhahda mid qabiil waxaa jira mid mabda dad badan baa aaminsan dariiqa keliya ee dad horumarku gaari karo ama horumar lagu gaari karo ma aha systemkan dimuqraadiga soomaalida weliba dad aada u badan baa aaminsan weliba xagga dadka ma garanaysaa xukunka islaamiga waxay maqleen hadda ka hor maqalku ah inta badan habka waxaan la yidhaahdo waa waa systemkan la yidhahdo khaliifeydka oo kale ama matalan kale kitaabka allaa la isku xukumaya arrimaha noocaas oo kale ah sidee laysu waafajin karaa bay kula tahay intii aanba caqabad laga hadlinba
waxaa laisu waafajin karaa in muxuu ahaa sharci iyo shuruuc ay ku baysgaraysnaadaan wax walba dawladduna ay noqoto mid muxuu ahaayey records leh arrin kasta oo jirtana sidaas halkaan sheegaya difaanka oo ahaa institutionska ama hay-adaha dadku dalku ay leeyihiin dhaqanka iyo soo jireenka ay wada leeyihiin inayna noqonin wax meel taagan laakiin muxuu ahaa mar walba ay ku socoto horumarin muxuu ahaa joogto ah marka tusaale tusaale haddii aan soo qaadano turki oo kaleeto turki waa wadan horumar weyn sameynaya oo taariikh dheer soo maray sidii habeenkii horena aan ka hadlay madax u ahaa ama center core u ahaa ottoman empireki wixii la oran jiray marka diinta iyo dawladdu muxuu ahaay iskama hor imanayaan waa laakiin waa tabi kale oo habeen kale u baahan in aada looga hadlo hadda haddii aan ku ekaano muxuu ahaay saddexda su-aalad muxuu ahaay waa hawraarta weye xagga qalfoofka haddaynu ku ekaano okay haddii aynu u gudubno dhinaca khilaafaadka ama caqabadaha arrimahaas markaad tiirarka la eego ama markay police soo gaadho ama dawlad wanaag soo gaadho waxyaabaha caqabada ku noqon kara maxaa kamid a
horta intaan caqabada ugelin waxaan jeclahay inaan sheego dawladda muxuu ahaay waxaynu leenahay sidaadaas aan sheegay ama inuu mota demucratic ay noqoto ama inay aan demucratic noqoto mota marka haddii ay noqoto mid aan dimuqraadiyad ahayn waxaa dhacaysa waxyaalo badan oo aan mootay aada wanaagsanayn sida genocide iyo mootay forced removal dad dhan in meel laga ridiyo dhulkoodii iyo meesha degangenocide waa gumaad gumaad ha okay gumaad ha inuu dhaco muxuu ahaay jaaliyado dhan ama ethnic community tiro badan muxuu ahaa la gumaado dhulkoodii laga riixdo oo laga ceersado waxaa dhici karta in xoog dadka lagu khasbo inay assimilation ay sameeyaan oo dhaqankoodii iyo afkoodii inay kasoo tagaan haddii ayna demucratic ahayn oo wixiina aan haddaan kasoo qaadno dawladdaas inay tahay multi ethnic ama dawlad jaariyado badan ay isugu yimaadeen qomiyado badan ama jaariyado badan marka segregation baa dhici kara oo maxaa dhahaa dadkii intii isugu geeya meel gaara ah in dawladdu ay muxuu ahaay ayna waxba u qabanino adeegyada iyo waxa aynu samayn marka haddii aan soo qaadano waxyaalaha muxuu ahaay waxyaalahaas o dhan waxay undemocratic ah waxay kaloo keeni karaan motahay violence ama qalalaaso joogto ah waxaa marka dambe qalalaasahaasi haddii laga fakado undemocratic ah waxay isu bedelaysaa in dalkii lakala qaybiyo ama dawladdii lakala qaybiyo dalka ma hadlayno dalka marka hore waxaan kasoo bilaana inuu dawlad noqday mota waxaa kaloo dhici karta unstable domination ama muxuu ahaay hal hal group inay dadka kale oo dhan ay dominate gareeyaan marka haddaan soo qaadano ongoing violence ama waxyaalaha qalalaasaha iyo socda muxuu ahaay dawladaha qaarkood ay leeyihin waxaan tusaale usoo qaadan karnaa ethiopia iyo sudan iyo somalia iyo palestine iyo marka waxaan tusaale usoo qaadan karnaa qalalaasaha iyo violencegaasi marka inay hadday keenaan partition tusaale waxaan soo qaadan karnaa ethiopia iyo eritrea india iyo cyprus unstable domination ama muxuu ahaay hal koox ama hal jaaliyad ethnic community oo inta kala dominate gareysa iyadana waxaan tusaale usoo qaadan karnaa cameroon kenya ethiopia dolo badan bay waxaas ka jiraan even xitaa soomaaliya hadda ethnic communitieska waxaynu ognahay dadku waa soomaali laakiin dad badan oo ethnic soomaaliya aan ahayn baa degan soomaaliya marka intaasaan undemocratic usoo koobaya democratic marka muxuu keenayaa noocyo badan buu leeyahay waa iyadoo sida daas aan sheegay la kala qaybiy dhulkii oo sababta undemocratic buu ahaa violence badan baa ka jiray dagaalo badan baa ka jiray waa la kala qaybiyey wuxuu kaloo noqon karaa marka undemocratic muddo dheer oo ahaado intii hadda aan soo sheegay o dhan ay jiraan oo gumaadku u dhaco waxyaalahaas o dhan dhacaan in la yidhaahdo power sharing ama awood qaybsi ha la sameeyo iyadoo dalkii ama dawladdii aan muxuu ahaa xadadkeedii waxeedii aan la bedelin iyo in muxuu ahaay marka dambe ay noqoto bulsho furan oo waxa la yidhahda open society oo dib ugu laabatay design-ka dawladda nafteeda frameworkiskii ama howlasideedkii aan ka soo hadlay dib intay ugu laabteen dib u ansixiyey oo tixraac fiican u sameeyey marka haddaad tusaale usoo qaato muxuu ahaye dhul la kala qaybiyey oo si dimuqraatiga loo kala qaybiyey kii haddaataan ka hadlay waxaa si an dimuqraatiga oo dagaala sida eritrea ethiopia laakiin haddaan usoo qaato mid si dimuqraatiga loo kala qaybiyey u s s r baynu kasoo qaadan karnaa mali iyo senegal kala qaybintooda baan soo qaadan karnaa malaysia iyo singapore baan soo qaadan karnaa waxaa kaloo dhici karta in kala qaybinta iyo uu ku yimaado si dimuqraatiga ah sida muxuu ahaa belgium netherlands switzerland lebanon switzerland oo ah mota communities kala duwan waxaa kaloo marka dimuqraatiga ku jiraya waxa la yidhahda liberal democracy sida u s iyo canada iyo u k iyo india marka intaasaan kusoo koobayaa democratic iyo undemocratic waxay keeni karaan marka haddii muxuu ahaay aad soo dhexgeli karta maxamudow warka
waan sugi lahaa waxa weeye marka ugu horeysa waxaa jira had iyo jeer arrintan hadda saad u dhigtay dimuqraadiyad waa hab aan ku salaysnayn habkan maaragtay fikirka xorta ah awood qaybsiga bulsho furan macnaha xaydaan iyo aniga lagu wada noolaan karo baa ka dhigtay waxaad u qurux badan qolada waxyaalaha aan andimuqraadi wax ka dhigtay in andimuqraadinimada ay la socoto gumaad kala sarrayn ku tagrifali awoodeed dad badan baa jira oo u arkaa wadamada dimuqraadiga hore uga maray oo masalan maraykanka oo kale indiya oo kale brazil oo kale inay gumaadada ugu waaweyn oo biniaadanka lagula koco sameeyaan marka adduunyadu inay u kala qaybsan tahay dad macnaha loo jeediyo iyo dad wax soo jeediya oo democratizationka ama dimuqraadi hore u socodsiinta faa'iidooyinkaa sheegtay inkasta oo maxaa la yidhahdaa ay wax muuqdan yihiin haddana tan lafteeda ayaa hadda laisku haystaa waxaa lagu leeyahay dimuqraadigu waa la jiifiyaano banaan ee maaha sida hadba loo dhigayo dad badan baana ka biirdiisan dhibaatooyinkii dhacay awgood marka markaynu kasoo nimaadno macnaha siduu faa'iido uu leeyahay inuu khilaafid ku xalinta iyo hindisaha iyo waxa la yidhahdo ma garanaysaa dadka in lagu kala saaro sidee baad u waafajin karaysaa in dhinacana ay noqoto gumaad iyo keligii taliya dhinacana wanaagaasi aan ool wanaagaas sidee qofka kasoo horjeeda mabda aan kasoo horjeeda oo deen markaa sheegtaba dimuqraadiba ka hasho wuxuu kuleeyay oo waxla soo waariday sidee baad qofka u qancin karaysaa ha waxa weeye designkii aan ku bilaabay waraysiga oo ahaa in dawladdu ay ku salaysnaato muxuu ahaaye dad iyo dal dhaqan iyo soo jireen hay-ado iyo difaac iyo ammaan ay dawladdaasi ay leedahay marka qofka waxaan uga muxuu ahaaye gunta ama salka ama urugdhexaadka dawladda waxaan ku tilmaamay wax la yidhaahdo muxuu ahaaye muwaadinka marka qiyaasta ama cabirka cabiraada aynu qaadanayno waxa weeye muwaadinkii hadda waktigan hadda aynu joogno taariikhdii hore waa suurtagal in muxuu ahaaye gumaad uu soo dhacay oo genocide uu soo dhacay oo dhul dad laga riixay oo dhibaatooyin fara badan ay soo dhaceen laakiin hadda dawladdaasi ma ahayd sida dadkaan sheegay dawlad si joogto ah u horumarisa dhaqankay soo jireen dadku ay leeyihiin hay-adihii difaacii iyo ammaankii oo ku salaysan in qofka muwaadinka uu xaq ulahay tusaale marka haddaan dimuqraatiga usoo qaadano qofka muwaadinku uu mma helayaa meel uu codkiisa ku dhiibto oo dawladda hadduuna jeclaanin uu bedeli karo ma jirtaa waxa la yidhahda voting rights ama muwaadinku iskii inuu awood u leeyahay inuu cod dhiibto uu yidhaahda dawladdan waxay ballan qaaday ama waxaan ka filaya mayna samaynin marka sanadkan u boodi mahayo waa inayna soo laaban taa weeye ta qiyaasta ugu muhiimsan ee qarnigan hadda aynu ku jirna iyo wixii ka dambeeya aynu ku cabirayno taariikhdii hore way jiraan oo mota xumaa oo dhibaatooyin fara badan dhiig iyo wax bay kusoo dartay gumaad uu jiray oo mota wixii aan kasoo sheekeyna ee undemocratic processkii oo dhan leh mota laakiin hadda waktigan hadda la joogo dawladdaasi ma leedahay in ay mar walba muxuu ahaaye horumar samayso oo qofkii muwaadinka ahaa xuquuqdiisa inay sii bilaartaan mooye ayna soo gaadanin su-aashaasaynu u baahanay inaynu cabiraad taasaynu u baahanay inaan u isticmaalno cabiraada
dabcan waa mawduuc ballaaran weeye aada u ballaaran oo u baahan habeeno badan in laga hadlo waxaan aan doonayaa inaan aan kusoo su-aasha u dambeeya kusoo gebagabeynaya waxay tahay dabcan arrimahan waa mabaadii mabaadidana wax wanaagsanna waa leeyihin wuxuuna way leeyihin dalalka soo koriyey oo africa oo dowladnimada haystay lixdankii sano iyo wixii ka dambeeyey oo soomaaliya ay kamid tahay qaybeebay kula kala ugu faa'iido badan oo ay ka qaadan karaan yacni marka la yidhahdo waxa weeye dimuqraadiyad xawaalay ku socota waana sistemka keliya ee dadku ay qaarkood aaminsan yihiin in dowladnimo lagu yegleen karo laguna howlgelin karo inkastoo dad iyaguna xoog lo oo weliba wadamada islaamka ay aaminsan yihiin habkii dowladda islaamiga ku salaysanaan jirtay oo ahaa dimuqraadi ay yidhahdaan iyaday kasoo bilaabatay inuu ahaa moodan la qaadan karo maxay kula taabay ka qaadan karaan wadamada soo koraya laysa noocey ay ka baran karaan waxyaalihi adduunyada kasoo dhaca waxaan muxuu ahaaye sheeko yar baan sheegayaa maxamuudow haddaan tusaale usoo qaato soomaaliya lixdameeyadii meelaha waxaa jirtay qofku inuu codayn karay inuu lahaa awood uu ku codeeyo dawladdii militariga ahaa markay timid waa la laalataa kadib waxaa muxuu ahaaye muddo dheer baa waxaa jirtay dadku inay sugayeen in loo soo celiyo muwaadinka xaquu lahaa ee shaksiga ahayd taasi ma ayna dhicin marka haddii aynu adeegsano wax la yidhaahdo xukuumad wanaag aynu ku cabirno marka dimuqraadiyaddu waxay noqonaysaa wax un maaragtay iska imanaya oo moogtahay dadku dhan ay wada heli doonaan marka xukuumad wanaagga waxaan kasoo qaadayaa un inay dawladdu tahay mid lala xisaabtami karo in dawladdu ay leedahay daahfurnaan waraaq baa jirta aan qoray laba kun iyo afartii kolkii muxuu ahaaye dawladda soomaaliyeed nairobi lagu sameeyey waraaq aan qoray oo la yidhaahdo muxuu ahaaye good governance iyo wax noocaasa ka hadlaysay ama xukuumad wanaagga marka dawladdu waa inay daahfurnaan leedahay waa inay muxuu aha ka u jawaabtaa u jawaabaysa u jawaabtaa muwaadin kasta baahidiisa iyo waxa uu dabacsan yahay iyadoo muxuu ahaa awoodeediisa moogtahay ku salaynaysa iyo iyo xuquuqda qof kasta waxaas u leeyahay in ay dawladdu si siman muxuu ahaaye ama ay dadkao dhan ay iska dhex arkaan wax leedahay inclusive ama ay qofka muwaadinka ah uu muuqdo inuu dawladdii ka tirsan yahay in muxuu ahaay dawladdu ay tahay mid aan mid yani muxuu ahaaye lacagta yar ama dhaqaalaha yar ee haysato hawsheeda ku fushanaysa mid si muxuu ahaaye tashiilata oo haddii kasoo qaad laba milyan oo dollar aan gelino muxuu ahaaye waxa la yidhahda input output dawladda haddii laba milyan aan gelino inay soo saari karto lix milyan oo adeeg ah lix milyan oo dollar adeeg ah tusaale ahaan waxa la yidhahda effective and efficient waa input output muxuu ahaa analysis in ay raaci karto dawladdu muxuu ahaaye qanuunka inay wax ku xukunto oo markaa rule of law waxa la uu jiro in dawladda dadku ay ka qayb geli karaan participation ay samayn karaan oo cod ay ka dhiiban karaan oo ra'yi ay ka dhiiban karaan in muxuu ahaa dawladdu ay tahay mid consensus moogta raadiso oo aana go-aan iska qaadan marka intaasaa dawladaha afrikaanka ah oo ah yani xukuumad wanaag laisku wada raacsan yahay dadkao dhan hadda fiiri badan the last ten years tobankii sana ugu dambeysay ka horba aada wax looga qorayay su-aasha ah waa maxay dawlad wanaag intaa haddii ay raacaan dawladaha afrikaanka wax badan bay ka baran karaan marka intaasaan kusoo koobaya weli laakiin xukun roob baa jira
aada iyo aad baa umahadsan tahay intaa waxaynu kusoo koobeynaa qaybtii ugu horreysay barnaamijka dhaqaalaha siyaasad juqraafiyadeedka insha allahu iyo technolojiyada marka insha allah intaaynu wiiga dambe isugu soo noqon doono doctoorka waan mahad celinayaa aada iyo aad uu noogu fasiray barnaamijka waxaad ka heli kartaan websiteka golaha www golaha